kulamadan oo loo qabtay mas-uuliyiinta maamulada gobolka iyo qeybaha bulshada ayaa lagu soo bandhigayay dhaqangelinta qodobadii heshiiskii gaalkacyo waxaana lagu qabtay waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo hay-adaha interbiis iyo b d r c ayaa labada kulan mas-uuliyiintii iyo bulshadii ka qayb gashay ku su-aalayay sidii loo dhaqangeliyey afartii qodob ee madaxda galmudug iyo puntland ay ka gaareen colaadii gaalkacyo ka dhacday gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi caartan ayaa ka sheekeeyey sida ay u hirgishay qodobadii la gaaray waxaan leenahay sida maanta aan u muujinayno oo daacadda ah sidii nabadda ay u hergeshay oo aan u qaadannay afartii qodob ay noo qaaday xukuumadda iyo madaxweynaheenna ee u dhaqan gashay oo koow ahayd in xabadda la joojiyo labo in ciidanka la kala qaado saddex in la soo celiyo dadkii shacabka ahaa ee ku barakacay oo aad la socoteen waayahan oo dhan aan soo aruurinaynay oo ku qaxay daafaha magaalada oo idil taa muujinteeda yaan maanta goobjoog u nahay oo ay naga caawinayso hay-adda tan inaynu abaabushay oo annaguna aan kaalin ka nahay maamul ahaan iyo xukuumad ahaan kadibna aan u gudbinayna bulshada caalamka oo idil sida ay nooga go-an tahay nabadda duqa degmada gaalkacyo ee puntland cabdicasiis jaamac nugaal ayaa sheegay in xaaladda amni ee gaalkacyo ay tahay mid wanaagsan intaan ka warqabo waxa weeyaan labada dhinacba magaalada waxa weeyaan waa lagu soo noqday dadkii waxa weeyaan hadda noloshooda caadiga ahayd bay bilaabeen waad la socotaan oo magaalada waxaa weeyaan dad waxaa jira runtii doonaya in arrintu siday ahaato in colaaddu socoto in mataqaana aan nabada dhicinin oo labada dhinacba jooga maalin walba waxay soo geliyaan muxuu ahayto mxua puntland waa soo duulaysaa ciidan bay keenaysaa halkaasay tagaan waa yacni qoladaasay mataqaana waxu sheegaan halkay yimaadaan waxay yidhaahdaan meelheblaa la soo galay meelheblaa la wagciisiyey xalay baa habeennimo la soo galay waxa weeyaan hadday maaratay wax bilaabayaan waajibah arrintaa waxaan rabaa labada dhinacba waan la hadalnay qoladaa xalay ilaa shalayto waan la hadlayn maamulka iyo odayaasha iyo dadka xagga jooga o dhan waan la hadalnay war arrimahaasaa jire aynu labada dhinacba muxuu ahay tala socon oo yaynaan labada dhinacba aynu aynu aynu xiriir lahaano iswaraysi aynu lahaano xaaladda aan iska waraysanno wixii siyaadaha oo yimaada muxuu ahay to aynu isla socodsiino wax badan oo noocaasaan ku wada hadalnay waxaana rajaynayaa mataqaanaa dhinac waliba inuu maaratay muxuu ahay arrintaas dhankiisa ka qaato qodobada oo afar ahaa ayaa sida muuqata waxaa laaya hadda dhaqan galay saddex qodob halka qodobka dhimanna uu yahay mid ku xiran madaxda sare ee labada maamul sida uu qabo suldaan cabdinaasir jaamacseed la joojiyo labo ciidamada in la kala raro saddex in bulshada la soo celiyo labo martidii noo timid oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale ay hogaaminayeen way nala ogaadeen xabadda in la joojiyey ciidanka la qaaday waxaa ugu qodobka noo harayna waa kan aan carabka ku dhiftay waa midkii dawada ugu dambaysa lagu qaadan lahaa haddii alla idmo laguna wada hadli lahaa howlaha jiraan lagu lafaguri lahaa taasna waxaan la suganaynaa madaxdii halka ka tagtay oo madaxdii dowladda federaalka ka mid ahayd dowlad goboleedyadii ay ka mid ahaayeen sida kuwii martida ahaa jubbaland iyo koonfur galbeed galmudug iyo puntland iyadana markii lasoo noqdaan sugan haddii alla idmo xaliimo qarad oo ka mid ahayd haweenkii ka qaybgalay kulanka koonfurta gaalkacyo ka dhacay ayaa sheegtay in dhibta ugu badan ay la kulmeen haweenka gobolka mudug
waxaan leeyahay walaalayaal haddaan nahay haweenka mudug haddaan nahay dhibaatada annaga ay si gaara noo taabatay waxa dhimanaya waa nimankayagii waa walaalahay midda asaayada qaadaysa waa hooyo midda carruurta la qaxaysa waa hooyo midda dalxumada ku dhacaysa waa hooyo marka annaga nabadda si gaara ayaan ugu baahannahay insha allah waxaan rajaynaynaa in gaalkacyo wax dambe ayna ka dhicin oo nabaddaas macaan aan dhadhaminay in labada dhinac ay dhadhamiyaan oo wixii hadal iyo khilaafa lagu xaliyo af ayaan rajaynaynaa haweenkeena annaga waan iska dayna mashxaradda iyo caanaha qaadayna waxaan ka shaqaynaa nabadda colaadda hadda waa iska dayna waayaha nimankii annagaaba nabaddii ku hagayna marka insha allah ayaga nabadda allah kusoo hanuuniyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo